الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaa halkan ku qaadan doonaa cashirkeeni afaraad ee buugga gargaarka degdega ah ama fast aid ee jabniin ama fracture casharka aan qaadanayna waa jabniin ama fracture jabniinku waa laf jabtay ama burburtay waxaana loo qeybiyaa laba qeybood oo kale ah jabniin furan oo loo yaqaano open fracture iyo jabniin xiran oo loo yaqaano close fracture haddaba jabniinku wuxuu u kala baxaa qeybo fara badan waxa uu waaweyn labadan qeybood oo kale ah midka furan iyo midka xiran sidaas daraaddeed marka waxaa jira qeybo yaryar oo badan oo kuwo tirar ah kuwo lafta gees yar ka jabayso kuwo jug gaaranayso hogaa qoloc laga dareemayo way badan yihiin saas daraaddeed marka waxay isugu hoos jiraan marka labadan qeybood midka furan iyo midka xiran waxaan ku hormaraynaa ee midka furan midka furan waa marka lafta jabtay ay xaragga ka soo baxdo waxayna goysaa oogada sare ee maqaarka maqaarka ayay ka soo baxaysaa maqaarka ayay dilaacinaysaa waxaana loo yaqaanaa open fracture jabniin furan ayaa loo yaqaanaa sida sabarkeeda aad ka dheehan kartaan haddii la arko ee xaragga ayay kasoo dhexbaxaysaa bannaanka ayay soo aadaysaa saas daraaddeed marka waxay noqonaysaa jabniin furan midka furan waa noocaas ee jabniinka xiran ama close fracture loo yaqaano waa marka lafta jabtay aysan xaragga ka soo bixin ama maqaarka aysan bannaanka uga soo bixin waxaana loo yaqaanaa jabniibkaas asiga ah simple fracture jabniinka noocaas oo kale oo xiran ama hadduu xiran yahay waxaa loo yaqaanaa simple fracture oo micnaheedu ay tahay jabniin fudud waxaana wanaagsan in qofkaas loo sameeyo shakaal inta laga geynayo goobta caafimaad qofka hadduu jabo intii laga geynayo goobta caafimaadka gargaarka deg dega waxaa loo sameynayo ama loo baranayo waxawaaye ka hor intaan la geyn goob caafimaad in loo sameeyo qofka gargaarka deg dega ah saas daraaddeed waxaa loo sameynaya jabniinkaas shakaal ayaa loo sameynaya gacanta ayaa la xirayaa jabniinka marka wuxuu leeyahay calaamado ayuu leeyahay oo lagu yaqaano qofka markuu jabo calaamadaha jabniinka marka waxaa ugu horeeya xanuun meesha jabtay ah qofka jabay meesha jabka uu ku jiro ama jaban waxaa laga dareemaa xanuun zaa'id ah qofka inuu dareemo labo meesha jabtay oo bararta meesha jabtay waxaa laga dareemaa barar ayaa laga dareemaa ee waxaa kaloo laga dareemaa meesha jabtay dabacsanaan ama meesha jabtay oo gacanta qofka uu hayn waayo ama dhacdhacayso dabacsanaan meesha jabtay ah waxaa kaloo la dareemaa qodobka afaraad ee matag qofka oo mataga ama wuu lablaboona waa calaamadaha ugu waaweyn ee lagu yaqaano jabniinka gargaarka jabniinka haddaba qofka jabay sidee baad ugu gargaaraysaa kow waa in la duubaa meesha jabtay oo laga ilaaliyaa nuuxnuuxsiga waxaa laga ilaalinaa meesha jabtay nuuxnuuxsiga ka hor inta aadan geyn goob caafimaad labo haddii qofka ka jabo dhabarka ama luqunta waxaad soo diyaarsataa wax allaala wixii nuuxnuuxsiga ka xakin kara qofka sida qori oo mataqaanaa oo fidsan oo ballaaran xoogaah oo lafta aan qabanayn inaad soo diyaarsato loox oo kale inaad soo diyaarsato baakad adag oo kale inaad soo diyaarsato haddii aad helayso alwaax iyo waxyaala noocaas oo kale adag waa loo baahan yahay jeesta ma helaysid haddaa helaysid kaba sii fiican iyo wixii la mid ah nuuxnuuxsiga ayay meesha ka hakinaysaa saas daraaddeed marka qofka waxaad ku geyn kartaa ilaa goobta caafimaadka ayaad ku geyn kartaa waa in la ilaaliyaa sababtoo ah jabniinka noocaas ah ama luqunta ama dhabarka ah haddii aan la ilaalin qofka waxaa laga yaabaa inuu xanuun zaa'id uu dareemo ama uu miirbeelo shoog uu galo haddii qofka ama la jiidjiido waxay keeni kartaa shoog ama mataqaanaa oo xanuunka uu kusoo kaco oo dhaqdhaqaaq fara badan uu dareemo shoog ayay keenaysaa ama miirbeel waxaa wanaagsan marka qofkaas oo luqunta ama dhabarka ka jaban in si taxadirle loo ilaaliyo ee qodobka saddexaad haddii jabniinku uu yahay mid furan oo dhiig ka socdo jooji dhiigga oo meesha nadiifi waxaad u samaynaysaa combres ama cadaadis oo toos ayaad meesha u samaynaysaa dhiiggaad ka nadiifinaysaa meeshaas marka sidaas ayaad ku duubaysaa qodobka afaraad sii xanuun baabi'iye inta aadan geen goobta caafimaadka ka hor waa inaad siisaa xanuun baabi'iye qodobka shanaad gee goobta caafimaadka ee kugu dhow qofkan adeega hadda u samaysay waa gargaarka degdega ah waxaa loo baahan yahay marka inaad isbitaal ama goob caafimaad aad geyso si loo kabo fiiro gaar ah ogow waxaa jiri kara infection marka meesha jabtay ay furan tahay aysan helin dhayid wanaagsan infection ayaa jiri kara saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay inaad mataqaanaa dhaymo wanaagsan aad u samaysid ee daaweynta jabka ama jabniinka sidee baa loo maareeyaa ama sideed ula tacaalaysaa qof jabay haddaa aragto ee sida loo kabayo waa soo sheegnay see u daaweysaa kow bukaanka jaban waxaad ku daaweyn kartaa haddii uu yahay jabniinka mid furan ama mid xiran daawooyinkan soo socda ee sida xanuun baabi'iyaasha xanuun baabi'iyaad siinaysaa wixii aad heli karto antibain dhammaan wixii aad heli kartaad siinaysaa hadduusan qofka qof uurle aan ahayn ee waxaa la siin karaa iborfin diglofen iyo wixii lamid ah haddii qoftu haweenay tahay uur ay leedahay markaa barastamol bisaa siin kartaa acitominafin ee sidoo kale qalajiyaal ayaad u raacin kartaa waa la iska siin karaa culeys ma laha ee kaa wuxuu ahaa ee qodobka jabniinka ayuu ahaa waxaan u gelaynaa sumow ama poisoning sumowga cudurka la yidhaahdo ama poisoning ee sumowga ama sunta waa waxyaabo saameyn kara xubnaha iyo nudayaasha jirka bani aadamka waxayna ka dhalan kartaa waxyaabaha laga sameeyo kimikaliska yacni kiimikada waxyaalaha laga sameeyo oo la isticmaalo ayay ka dhalan kartaa kiimika waxaa ka mid ah dawooyinka ka mid ah ayay ka dhalan kartaa inta badan dadka waxay ku sumoobaan cabidda daawooyinka aan qiyaasta lahayn marka laga yimaado kiimikada kale hadda aan u joogno dawada iyo caafimaadka inta badan dadka waxay ku sumoobaan dawooyinka aan qiyaasta lahayn ama iyadoo si taxdir la-aan ah loo cabo sun ama shidaal haddaba marka sunta waxay dhaawacdaa xubnaha bani aadamka ee muhiimka ah khaasatan kuwa uur ku jirta sida caloosha oo kale beerka cunaha wadnaha mataqaana sambabada iyo dhammaan uur ku jirta ayay dhaawacdaa saas daraaddeed marka waa khatar waaye waa in la iska ilaaliyaa sumoobidda marka waxaan u kala saaraynaa laba nooc ayaan u kala saaraynaa kow acute poisoning oo ah sumoobid soo degdegta taas oo si dhaqsa ah ula falgasha habdhiska dhiigga wareega waxayna ku imaan kartaa hawada oo sumowdo islamarkaasna uu qofka oksijiin ahaan u qaato midda labaad chronic poisoning waa sumoobidda oo soo daahda ama nooca aan lahayn calaamado deg deg ah taas oo lagu garto qofka inta badan sumoobid ayaa ku dhacda marka uu qofka isticmaalo daawo qiyaasteedu ay xad dhaaftay ama loo yaqaano overdos qofka marka dawo qiyaasteed xad dhaaftay uu isticmaalo ama overdoska dooski wax ka badan uu sameeyo waxaa ku dhacaysa sumowid oo soo daahda macnah waxaa laga yaabaa inta daawadu cabay jirkiisa ay ka gelayso in ay ka maqanaato midda horena waa midda soo boodada ah tan marka xoogaa way soo daahaysaa intay daawada jirka ka gelaysa ayay qof ka maqnaanaysaa hadday mar jirkii qofka ay gaarto daawada waxaa dhacaysa marka chronic poisoning ama sumowid raagta saas daraaddeed marka waa khatar calaamadaha sumowga lagu garto maxaa ka mid ah kow waxaa ka mid ah labolabo qofka inuu dareemo oo ama xunqaayo oo mataqaanaa bog xanuun inuu dareemo sidoo kale matag inuu qofka matago oo mataqaanaa uu matag zaa'id uu keeno saddex cunto xumo inuu marka qofka cuntado dhan uu ka go'o caloosha ay dibirto ay istaagto afar wareer iyo mahsanaan inuu qofka warwareer iyo mahsanaan uu dareemo ugu dambeyntii howlgab ku timaada beerka iyo keliyaha waxaa dhacaysa qofka hadduu sumoobo waxaa howlgab ku imaanaysa beerka iyo keliyaha liver and renal impairment macnaha yacni suntiyaa gaaraysa hadday waxaan soo sheegnay xubnaha muhiimka ah caloosha inay u daran tahay sunta khatarna ay ku tahay haddii marka qofka sunta u cabo waxaa howlgab ku imaan kara beerka iyo keliyaha sidee ugu gargaari karnaa marka qofka sumowga kow ugu horeyntii hubi qofka inuu shaqaynayo wadnihiisa marka hore qofka inuu nool yahay wadnihiisa shaqaynayaad hubinaysaa labo haddii qofka uu ku jiro shoog deji dhibanaha oo hubi neefsigiisa saddex haddii ay sunta tahay mid lagu duray sida ugu dhaqsiyaha badan ugu gudbi isbitaal afar qofka haddii uu cabay sun sii biyo diiran oo ka mataji sunta shan gee goobta caafimaadka ee kugu dhow qodobka lixaad waxaad raadisaa sunta nooceeda haddii aad hesho ku wareeji dhakhtarka ugu dambeyntii waxaad ku wareejinaysaa dhakhtarka marka aad hesho sunta nooceeda cashirkeeni afraad halkaas ayuu ku egyahay wajazaakum allahu khayran طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعدت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهاري